sabuuraddii soddon iyo saddexaad kuwiinna xaqa ahow rabbiga ku reereeya waayo kuwa quman ammaan baa u habboon rabbiga ugu mahadnaqa kataarad oo isaga ammaan ugu heesa idinkoo ka dhawaajinaya shareerad toban xarig leh gabay cusub isaga ugu gabya oo si farsamo wanaagsan ugaga dhawaajiya cod weyn waayo rabbiga ereygiisu waa toosan yahay oo shuqulkiisa oo dhanna waxaa lagu sameeyey aaminnimo wuxuu jecel yahay xaqnimo iyo caddaalad dhulka waxaa ka buuxa rabbiga raxmaddiisa samooyinka waxaa lagu sameeyey rabbiga ereygiisa oo guutooyinkooda oo dhanna waxaa lagu uumay neefta afkiisa isagu biyaha badda intuu isku ururiyo ayuu wuxuu ka dhigaa sidii taallo oo kale oo moolalka dhaadheerna wuxuu dhex dhigaa maqsinno inta dhulka joogta oo dhammu rabbiga ha ka cabsadeen inta dunida deggan oo dhammu isaga ha ka baqeen waayo isagu wuu hadlay wayna noqotay oo wuu amray wayna adkaatay rabbigu quruumaha taladooda wuu baabbi'iyaa oo dadyowga fikraddoodana wuu buriyaa laakiinse rabbiga taladiisu weligeedba way adkaataa oo fikradda qalbigiisuna waxay adkaadaan tan iyo ka'ab ka'ab waxaa barakaysan quruunta ilaaheedu rabbiga yahay taasoo ah dadka uu isagu u doortay dhaxalkiisa rabbigu samaduu wax ka soo fiiriyaa oo wuxuu arkaa bini'aadmiga oo dhan oo meesha isaga rugta u ah ayuu wuxuu ka soo fiiriyaa kuwa dhulka deggan oo dhan waa isaga kan qalbiyadooda oo dhan sameeya oo shuqulladooda oo dhan u wada fiirsada ma jiro boqor ku badbaada ciidan weyn ninkii xoog badanuna iskuma samata bixiyo xoog badan faras waa wax matare in badbaado laysugu halleeyo oo weliba ninnaba kuma samata bixiyo xooggiisa badan bal eega rabbiga ishiisu waxay la jirtaa kuwa isaga ka cabsada waana kuwa naxariistiisa rajeeya inuu naftooda dhimashada ka samata bixiyo iyo inuu wakhtiga abaarta sii nooleeyo iyaga nafteennu waxay sugtay rabbiga waayo isagu wuxuu inoo yahay caawimaad iyo gaashaan haddaba qalbigeennu isaguu ku raynrayn doonaa maxaa yeelay innagu waxaynu isku hallaynay magaciisa quduuska ah rabbiyow naxariistaadu ha noogu soo degto sidii aannu kaa rajaynay